أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobadaan idinkuga henana waxaa ka mid ah muasasada alkataayib ayaa baahisay qeybta afraad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjibinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaah u naxariisto howlgallo qorshaysan oo lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ridada jubbaland ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose muqaawamada filistiiniyiinta ayaa cadowga yahuudda ku qasabtay inuu fuliyo qodobadii lagu heshiiyey iyadoona dhinacyadu ay ku dhawaaqeen sii socoshada heshiiskii maxaabiis iswadaarsiga wilaayada galgaduud ayaa dowlad diini ah usoo gebagabaysay howlwadannada maktabka sakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi boqolaal ka mid ah bulshada ku nool deegaanada hoostaga magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadku ka sameeyey deegaanadaasi guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka madiinatul khayr ee wilaayada bay maamulka dabadhilifka ah ee somalilan ayaa ka hadlay warkii ka soo yeeray donald trump ee ahaa in shacabka khaza loo barakicin doono deegaanada waqooyi galbeed soomaaliya أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka subaxnimo ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan mu'asasada alkataayib ayaa baahisay qeybta afaraad khudbadihii laga jeediyey xafladda qalinjibinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf allaha u naxariisto cabduqaadir maxamed rabaani ayaa warbixinta warkaasi inoo haya muuqaalkan oo ah kii afraad ee mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ka soo saartay xafladda qalinjabinta mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf islamarkaana soconaya soddon iyo sagaal daqiiqo ayaa ka soo muuqanaya salaadiin waxgarad iyo abwaano kuwaas oo munaasabadda qalinjabinta xafladda ka jeediyey kelimaad qiimo badan dhexalgal ah oo lagula hadlayo mujaahidiinta iyo bulshada soomaaliyeed nabadoon ibraahim maxamed nuur oo ka mid ah dadka ka soo muuqday filimka ayaa kelimad dardaaran ah u jeediyey ciidamada mucaskarka usoo gabagaboobay allaahu akbar intaa kadib waxaan leeyahay mujaahidiinta bariga afrika oo buuxu dhaafiyey furumaha mu'askaraadkana buuxiyey waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran kula aljazaa allah ida abaalmariyo waxaad qabateen waxa loo baahnaa waxaadna sugteen howlihi idinkaga fadhiyey قدما نمضي نعلي في
sidoo kale waxaa filimka ka soo muuqanaya abwaan jamaal cabdiraxmaan aadan samakaab oo munaasabadda ka soo jeediyey tix gabay ah oo uu kula dardaarmayay mujaahidiinta soo wada baxaay waa jihaad baratankiisii afar ninoo bogya laabtay iyo beerka ka heshiisay wax la yidhi col waa baaciyaan maalintii ba'ane biyana ceelka way ugu shubaan ma hasti baahnayde soo wada baxaay waa jihaad baratankiisii waa wada basaas maamulada beledka haystaaye waa biidhi qaatiye axmaar diinta baa'iyacaye waa niman kitaabkii beddelay baaqiga ahaaye waa niman islaamkii ka baxay baaxadda lahaaye bishmahooda xaaraanta way ula badheedhaane bennalkoodhka gaaladu qortay bararka moodeyne badda iyo berriga kaynta iyo baadka iyo daaqa been kuma hadlaayee marbay bayca dhigayaane burhaan iyo deliil waxa ku filan biixiga wadee gurguurtana bannaankiiyo markuu medhiyey buurtiiba dadkii beri la'aa suu haddana baa dhaleeyahay haddii aan bulshadu taa ka guban baadilkana diidin oo aan jihaad lagu ballamay bira ha loo qaadan walle beledaa aan diidayaa wuu iska soo bixi
نمضي دوما قدما لا sidoo kale malaaq maxamed nuur oo ka mida golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa filimka ka soo muuqday isaga oo kelimadiisa ku cabirayay dardaaran uu u jeedinayay ummadda muslimiinta soomaaliya ma siin lanaa xaqiiqadii jarta geeka soomaalinii dhammaati wayla argi jaray niman hal inirig i guraayano xurnimadoonga ina guraayano lixdankii i diriri jaran kitaab ilaahay miin diriri jaran soomaali geeka godka galle lankii hataa dowladdii daaquudka haytim ogol gaalada diiddii soomaali ma jarta geeka walba siin lanaa abuura haysanaan abuurkun u haysanaan dowlad islaami eh qiimo badan qabiilku horowdii daaquudka horowdii shirkinimku horowdii yaa ilaahay tabaaraka wa tacaala na sii maylan allahu akbar waylana wal haka darsada sidoo kale abwaannageeye cali khaliif oo ka mida abwaanada mujaahidiinta ayaa sidoo kale ka soo muuqanaya muuqaalkan laga soo saaray mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf isaga oo jeedinaya gabay guubaaba ah waxba arartiyo iila gudbina waxaan ku soo gooyey nin kastoo hamiga gaaban iyo gocor ka soo daalay ama kii gunnimo diiday ee waajib gudanaya ama kii wanaag goobayee qaran u guuxaya ama kii galiilyada qalbiga gocasho ooyaya ama kii hankeennii godmaday hoos u gubanaya ama kii u gaajooday ee golongolcaatoobay ama kii duruufahan la galay gooni socotoobay ama kii dagaal goostay ee geliyey maankiisa ama kii guhaadiya afxumo badiba loo geystay ama kii geyigii uu lahaa ciil ku gemi waayey ama kii colaad gaaxsadee godob la soo toosay ama kii go'doon lagu xukumay gaadhna lagu meershay ama kii gar eexiyo dhibiyo anafa loo geystay ama kii guhaan loogu daray aamuskiyo gooha xabsiyada kuwii lagu guree seeta lagu giijay garbaduub kuwii loo xidhxidhay meelo kala gaara inta magaca guud iyo hiigu gacal walaaleeyey giddigeedba soomaalidii laga gol roonaaday niman yahow rungowdiidde baan idin garwaaqsiine gocashadu ma fiicnee dagaal wow gudboonnahaye gumaysigana daashaday markaan gees walba u eegay golo joogsi iyo waa bilaash gogol la seexdaay gacmo dhiigle iyobaa isxiga guusha nololeede guddoonsada waxay noo ballana geelan dareereed
sidoo kale nabadoon xaaji cabdulaahi axmed muxamed oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa isaguna dhankiisa mujaahidiinta ku booriyey la dagaalanka kufaarta soo duushay
gaal in isi jabtoo salkareeyaayna ilaahay qur'aankiis baa ka sheeqan leeyahay qul liladiina kafaruu satuglabuuna wa tuhsharuuna ilaa jahannama wa biisa almihaad gaala waa igtahayba ma lahab ilaa ilaahay aayadiis baa ka sheeqanaya gaala haddii gaalo la racay oo gaala hadaleed la yeelay wax la qaadan karaayba ma aha wax la qaadan karaay oo hadaleed la qaadan karaay ma aha walaqad dara'naa lijahannama kahiira min aljinni والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام سيدي هولها اللي متى إليه يري ونما دتك دكرنرد قال دد ما أيب هول اللي متى باي بلك إيسا أستاذ سوبيا يوسنوه كنو كان راعوز يراي كتابك إلهي سادشيني يا الله واسسورت كلمة قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما
gabagabada filimkan ayaa ka soo muuqanaya abwaan cabdiwaaxid gamaadiid oo ka mida abwaanada soomaaliyeed wuxuuna munaasabadda mucaskarka sheekh bashiir uu ka soo jeediyey tix gabay ah oo uu ku boogaadinayo dadka jihaadka ka jifa amaba ka hurda
mar haddaana guula baxshe gabay ka afaynin waxbayaana guulamayo gugucu yeelaane waa inaan ujeeddada galoongoloo la reebaaye mar haddaad guddido weerar iyo gaala inaad layso mar haddaad guddida weerar iyo gaala inaad layso gembioo ka gaashaamoo gaaddanna u raace markaad guduub u lishaamaysana geed isugu toosi goortanaa la hiishiya wakhtiga gaaladu isdhigato marna sidaa gorilaa u soco geesahana fiiri marna sidaa libaax gooman iyo aarka ugu gaatan dhufayskaad gashaba kii ku xiga gibin ilaalayso guruxyada ka toogiya wadna gacan ayay qaadeen gubaabadu ninkii ficillabay qiiro gelisaaye inuu nacasku hootada gilgilo waa habeen gudaye inuu nacasku hootada gilgilo waa habeen gudaye abhingaalku kaagama tagiyo waad gardarantaye gowracu fahmaya inaad marisa galleefe gacmo hoorsigiyo qoofka waa lagu gumoobaye gidhliganka inaad qaadatan yaa la garan waaye
قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما mahadsaned rabbaani howlgallo qorshaysan oo lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka riddada jubbaland ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada jubbada hoose cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya howlgal gaar ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ayaa lagu dilay murtad maxamed axmed siigaale oo ahaa gudoomiyaha maamulka ridada jubbaland ee deegaanka wadajir ee hoostaga magaalada dhobley ee jubbada hoose howlgalkan oo ka dhacay isla deegaanka wadajir ayaa mujaahidiinta waxay kusoo qanimaysteen laba qorih oo nooca eka afartan iyo toddoba ah iyo gaari sagsiidh ah oo uu lahaa murtadka la dilay dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale sidoo kale isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee deegaanka zabiid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose dhanka wilaayada gedo howlgal qarax ah oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada beled xaabo ayaa lala beegsaday fariisiin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kontaroolka looga baxo dhanka garbaharey waxaana jira khasaare soo gaaray murtadiinta howlgalladan ka kala dhacay jubbada hoose gedo iyo shabeellada hoose waxay ku biirayaan weerarada har iyo habeen lala beegsado cadowga allah ee duulaanka gardarrada kusoo qaaday diinta islaamka ah iyo dadka muslimiinta ah mahadsaned cabdiqani muqaawamada filistiiniyiinta ayaa cadowga yahuudda ku qasabtay inuu fuliyo qodobadii lagu heshiiyey iyadoona dhinacyadu ay ku dhawaaqeen sii socoshada heshiiskii maxabiis iswadaarsiga nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xogaga muqaawamada falastiiniyiinta ayaa ku dhawaaqay inuu sii socon doono heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ay la galeen ciidamada yuhuudda sahyuuniyadda laba maalmood kadib markii ay hakiyeen siideynta maxaabiista sahaynada mas-uuliyiin u hadlay garabka siyaasadeed ee muqaawamada ayaa sheegay in xal laga gaaray dhammaan qodobadii sababay inay hakiyaan xabad joojintii cadowga ilwareedo ayaa sheegaya in yuhuuddu ay ogolaadeen dhaqangelinta wixii lagu heshiiyey oo ay ka mid ahaayeen in gaadiidka gargaarka sida aan la arqaldayn oo si nabadgelyo ah ay ku galaan magaalada iyo qalabka dhismaha si xooli ah loo gelinayo magaalada khaza dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka sahaynada ayaa xaqiijiyey in ay sii wadayaan dhaqangelinta heshiiska islamarkaana ay ogolaadeen in qalabka loo yaqaano karaafaanaadka oo ah guryaha guurguuro la geliyo marinka khaza si ay u adeegsadaan malaayiin qof oo barakacyaal ah kuwaasoo cadowga uu guryahoodii burburiyey maxamed bin cabdiraxmaan aalathani oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda dabadheelfka qatar iyo xasan rashaad oo ah madaxa sirdoonka nidaamka daaquudka masar ayaa iyana yeeshay kulan lagu adkaynayo heshiiskii xabad joojinta ahaa waxayna sheegeen in xal laga gaaray qodobadii muran ka dhaliyey xooga muqaawamada falastiin ayaa u muuqda inay mar kale xaqiijiyeen guul siyaasadeed waxayna cadowga ku qasbeen inuu ka joogsado meermeerinta iyo qodobadii lagu heshiiyey waxaana la filayaa in maalinta sabtida ee soo socota dib loo sii ambaqaado maxaabiis isdhaafsiga mahadsaned abushiiba wilaayada galgaduud ayaa dowladdiiniha usoo gebagabaysay howlwadeennada maktabka sakawaadka ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi anas alansaari ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowladan ayaa loogu magacdaray abubakar sidiiq waxayna socotay muddo saddex maalmood ah waxayna kaatibiinta iyo mas-uuliyiinta degmooyinka ka howlgasha wilaayada islaamiga galguduud ku qaateen kutubo iyo duruus kala gedisan kuwaasoo ku tacalluqda howlahooda sakada mid ka mida macallimiinta ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay dowladda ku qaateen iyo cidda qaadatay dowladdaas oo la yidhaahdo abubakar sidiiq waxay socotay ilaa saddex maalin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu noo suurtageliyey inaan hadda taagannahay ikhtitaamkeedii dowladda waxaa lagu qaatay duruus kala duwan oo tiro badan oo aada muhim u ah ay ka mid yihiin tafsiirka qur-aanka iyo axaadiista nabi sal ly slam iyo culuum kaloo tiro badan taas haddaan intaas uga gudbo waxaan u gudbi doonaa xagga marka nidaamka iyo qaabka mataqaanaa dowladdu ay ku socotay iyo tartiibteeda dowladina ikhtidaamkeedii aan joognaa waa noo soo gebagabowday sidii ugu wanaaga badan leh oo ugu tartiibsan iyo si nabadgelyaa iyo si aada iyo aada mataqaana u cajaa'i badana ilaahay subxana wa tacaala noogu suurtageliyey alla ayaan mar kale mar kale u mahad celihaynaa dadka loo qabtay haddii aan ku daro waxaa waaye maktabu zakawaad ee gobolka galguduud mas-uuliyiinta degmooyinka iyo kaatiboontooda ayaa loo qabtay alxamdulilaahi si aada iyo aadan waa looga faa'iiday mid ka mid a ardaydii ka faa'iidaysatay dowradan ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay goobta ku soo qaateen
dowro ayaan halkan ku qaadanay saddex maalin noo socotay oo dowro muhiim jiddan ah ku saabsan qaabkii sekada looga shaqay lahay hadday tahay caamiliintii hadday tahay mas-uuliyiinkii degmooyinka hadday tahay kaatibiintii ilaahay baa ku mahadsan duruuso aada u muhiiman aan qaadanay waxaa ka mid ah waxaan ku qaadanay afar kutub oo kale ah awalan tafsiirka qur-aanka kariimka oo qaadanay labo matnul waraqaad fii usuul fiqi isagana waan qaadanay falilaahi alxamdu waxaan kaloo qaadanay bayquuniya ahay isagana waan qaadanay falilaahi alxamdu waxaan kaloo qaadanay dalaa-il isagana waan qaadanay waxaa kaloo barbar socday muxaadarooyin iyo talooyin iyo talo diineed oo ku saabsan qaabkii shaqadaas loo jahi lahay oo xoogga loo saari lahay oo loo dhaqaaji lahay oo loo qurxi lahay ilahi baa ku mahadsan waxaan ka faa'iidnay howl aada u muhiim ah oo jiddan muhiim ah marka haddii tusaalaan oo kaleeto sakaadulfitriga ay ugu sii darantaaba qaabka loo shaqayhayo dadka laga rabo sanfiyaasha laga qaadayo ee wax laga qaadayo marka insha allahu tacaalaa casharadaas muhiim jiddan aan qaadanay iyo muxaadarooyin daba socda su-aalooyin aqoon diineed ahoo dhexdayna ah aan qaadanay marka dowladii falilah alxamdu maantoo maalintii saddexaad ah waxay nagu soo gabangabowday ilaahay fadligiis si wanaagsan oo wacan annagoo nabad ah oo duruus ka faa'iidnay ugaas cabdulaahi daahir ayaa si gaar ah kula dardaarmay ragga caamiliintaha in ay muhiimad gaar ah siiyaan howsha loo idmaday جزاكم الله خيرا أظنكم ددك والعاملين عليها والمؤلفة قلوب والعاملين رجل كشقيناي وحال ربا إني أقول شقيان داعت دا عمل كستا أو مهم دي سله وأد أرتان وأد أو أد قبتت هدو مهم إسلام كأي هي رانك كله هدي وحجلانا خطرتي سولية مثلا أداد سكه أداد كشقيني يسيد وحواي oo si cadaalad ahoo nadiifa aad uga shaqaynaysid ilaahay dadku ku raadli noqdaan qale waa fiicanta haddii wax kale aad gelisana waxa waye khatarteeda marka camalkaas aad ku jirtiin ilaahay dartiis inaan si khaalisa oo ilaahay dartiisa loo qabto ilaahayna heeda ku guuleeyo xilliga hadda lagu jirana waad ogsoontihiin xilli aada u khatar badan waaye shareecada islaamka in la dansho aa loosoo aa loosoo debshatay gaalo kuwa cadaana kuwa madooba kuwa soomaaliya kulli waa isi soo bahaysteen waxaa waaye in la dansho nuurka ilaahay in la dansho aa loosoo wada labistay nuurka ilaahay wax lagu shidaayana waa waxa shaqada aad haysiin waaye ku soo dhowaada waa ikaga mahad celinaa khayrna allaheeda siiyo wajazaakum allahu khayran ilaahayna shaqada allaheeda idiin fududeeyo ummaddana ilaahay heedii maceeyo kuwa guto ilaahay maaragtay ilaahay maalinta qiyaamo ugu shafiicnaa allaheeda ka dhigo ilaahayna kuma dambaajiyo dowladan ayaa ku soo beegmaysaa xilli wax yar un ay ka dhiman yihiin xilligii la qaadi lahaa sakaatulfitriga taasoo la qaado dabayaaqada bisha barakaysan ee rabadaan mahadsanid anas boqolaal ka mid ah bulshada ku nool deegaanada hoostaga magaalada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka faa'iidaystay adeegyo caafimaad oo maktabka caafimaadku ka sameeyey deegaanadaasi cusmaan axmed dhuugow ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waxaa degmooyinka wilaayada si habsamo leh uga socda howlaha daryeelka caafimaad ee ugu dhowaan wilaayada ka bilaabay maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kaasoo gaaray deegaano horlehayna ka faa'iidaysteen boqolaal dad ah una baahnaa daryeelka caafimaad ee lacag la'aanta ah howlwadeennada maktabka caafimaadka ayaa inka badan kow iyo toban deegaan oo hoostaga magaalada jilib waxa ay ka sameeyeen baaritaanno daawo qiibin qalliinno waxaana deegaanadaasi ka mid ah hargeysa yarey guduudey kalaanje iyo deegaano kale qaar ka mid ah dadkii adeegaasi caafimaad loo sameeyey ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxayna ka warrameen waxyaabaha la siiyey iyo xanuunnada laga baaray meesha aan joogno waa hargeysyarey oo dawada lagu bixin hayo kombyuutar shaybaar dawo ada cudur oo dhan waxay adi aad sheegato dabadeedoo lacag la'aan eh oo lagaa baaray dhakhaatiir taya leh iyo ma aragtay burooyinka la qali haayo ummadda marka ma aragtay ilaa shan boqol lix boqol toddoba boqol ayaa feel ku jirtaa dawaana la siin haya si fiicanna dawadu way u socotaa marka walaalihii imaadeenna ma aragtay ajar iyo xasanaad allaha ka siiyo maktabka caafimaadka iyo ninkooy alxamdulilah ana hadda reer kalaan joogay daawada niinsheena may ka mid ete ee kombyuutarada liska baarow oo cudurada guud la baarow qof welbana si tayadis ete umbalan daawayoye maasha allah ilaah ka mahadsinye daawa oo la aqla'aan e yan niinsheeni kalaanja si lang e lakooy daawi laqaadi oo fara badan eh qof kasta wahi hanuunje e sheegadii daawadisna marwayne alxamdulilahi rabbiaalamiin nin kasta daawadii oo hanuunje ahaay daawadis lahali hargeysa dedsho mareeri dedsho makayuuni dedsho buusheegay wilaayada ilaahay guul alla siiyo maanta caafimaad aad in ammaan aad iyo aad an badan yahay daawadii geeg la qaaday kombyuutarka la saado ilaah waa kuran gandoobla buulshiidaad caaminay libanga maqoormala jaangara kalaanje maanta ilaa maanamay jaali joogso ilaa meenta umad horta meelkoo maqanta mala kii oo maanamay waa dhiig laka qaadooy kii eer laka qaloy maanta wax la sheeg kar ma aha alxamdulilah suma alxamdulilah tuulada joogno tuulada hargeyso maxaan nis yahay daawo kombyuutar aan nisaade waa noo baari maasha allah walaayad waa u ducaynay muslimiinta allah korka dhigo gaalada allah jawiyo mujaahidiinta allah korka dhigo qorni anu ilmoogayna daawni sii beesan ahayna maasha allah infectionna noo daaway malaariana noo daaway qalaanji kukoyni mootisu korni ninisheeni maantan qargeesi dhaahirgeni daaw beesan ahayna nisii islaamka maasha allah walaalogayn mujaahidiinta kor allah ka dhiko daawiya gaadoyn malaariana ninka daawoy tifoon ninka daawoyoy kor allah siinka dhiko mashruucan daryeelka caafimaad ayaa ku soo aaday wakhti ay bulshadu u baahnaayeen wuxuuna hadda ku socdaa dardar xoog leh iyadoona mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ay mashruucan gaarsinayaan deegaano hor leh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo ay si weyn u mahadiyeen bulshadii ka faa'iidaysatay mahadsaned dhuubow guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ee deegaanka madiinatul khayr ee wilaayada baay warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan wafdigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin oo maalmahan kormeer iyo socdaallo ku marayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ayaa gaaray deegaanka madiinatul kheyr ee dhacaduleedka magaalada baydhabo guddiga ayaa durbadiiba la kulmay waalidiinta ganacsatada nuqabada waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool deegaankaas waxayna kulamadaasi daarnaayeen sidii loo dardargelin lahaa waxbarashada ubadka mid ka mida guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka hadlay ahdaafta ay u imaadeen iyo degmooyinkii iyo deegaanadii ay soo mareen ee wilaayaadka islaamiga ilaahdi marakeeyo annaga guddi waxbarasho oo laga soo diray maktabka dhexe waxbarashada xaraka shabaal mujaahidiin aan ahayn meelo badanna waa soo marnay oo gobollo kale iyo gobolkan hadda welina waa sii soconnaa gobollo kale iyo gobolkan iyo ma dhowin waxa aan wadnayna waa un dardargelinta waxbarashada iyo dadkan caruurtan iyo si loo badbaadin lahaa iyo mustaqbalkooda ayatiinkooda arrintaasaan wadnaa nactasib yani hadihi jalsa ilaahay amaam allahi inuu ilaahay noogu diro camalkeena saalixa yaan ixtisaabanaynaa insha allahu barnaamijka waa saas waay jazaakum allahu khayr jazaa malaaq maxamed cabdigaruun malaaqa beesha garadle ee deegaanadaasi oo kulanka ka hadlay ayaa isagana mahad alle kadib u mahadceliyey guddigii ka socday xarakada shabaabulmujaahidiin isagoona guddiga ku soo dhoweeya gacmo furan sidoo kalena ballan qaaday inay la shaqaynayaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta diyaarna ay u yihiin wax kasta oo lagu horumarin karo waxbarashada wal allaala waliiba oo barnaamijyo ah ama arday ada nidaamaad ah oo unuub walbarashadaan ka hormaraasu diyaaraan ana insha allahu haddii ilaahay arrow dadkii reer madiinatul khayr haddii ana annii walbarashadii ihtimaamsiino owlaadeen wali baradaas ogaano macalinka ardayda owlaad walnin baraaw annii la hariirno annii dadkii walaal eh oo sa'mal eh oo ilaahay arday diinshay insununo horumarkeen iyo wanaageen raadiyaaw annii ha dhowayno wal alla waliba oo wanaag ana meeli ku qaadano annii owlaadeen arday maybu ah waleedu saalix nin naqadaan ilaahayna hub anu dhamanoon hanin tuuqaan kulley intaasaa isqalaana wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa sidoo kale ka hadlay goobta mid ka mida waalidiinta deegaanka oo isagana mahadalle kadib u mahadceliyey guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabul mujaahidiin waxaanuu ballan qaaday in waalidiinta ay dhankooda ku dadaalayaan waxbarashada ubadka meelanaha martida oo ninkoyti oo waqti badan hanibiidi oo hata neela roogta hadhawaada marxaban bikum fajazakum allahu khayran gacmo furan weji furan qalbo furan walaalageenga koyteen deegaankeenga koyteen marti minhaydin meelisiinku jeeriya koyteen marxaban bikum wali isagnin sheenteen oo faa'iide eh oo khayr eh oo horumareena hadawaayana waana diyaaraana guddigan gaara deegaanka madiinatul kheyr ee dhacaduleedka magaalada baydhabo ayaa horey u soo maray degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee baay waxaana lagu wadaa inay soo wada maraan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay maatanid abu xasaan maamulka dabadhilifka ah ee somalilan ayaa ka hadlay warkii ka soo yeeriyey donald trump ee ahaa in shacabka khaza loo barakicin doono deegaanada waqooyi galbeed soomaaliya bashiir muxidiin abaayaman ayaa warbixinta warkaasi noo haya cabdiraxmaan cirro oo ah madaxweynaha maamulka ashaadalodirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa markii ugu horreysa ka hadlay wararka sheegaya in dowladda siliibiyad ah ee maraykanka ee deegaanada dhaca waqooyi galbeed soomaaliya ay soo dejinayso shacabka filistiin marka laga soo barakiciyo dhulkooda isagoo waraysi siinaya telefishin ku hadla afka carabiga oo fadhigiisuu yahay magaalada london ee dalka ingiriiska ayuu muujiyey sida uu ula dhaacsan yahay siyaasadda qalafsan ee ay la soo bambaxday silibiyadda ameerika wuxuuna carabaabay in maraykanka uu maamulka somalilan siiyo taageero siyaasadeed iyo mid milatari ciro ayaa ammaan kala duldhacay donald trump siliibiga xagjirka ah ee madaxweynaha ka ah maraykanka wuxuuna ku sifeeyey saaxiib dhow oo somalilan ay leedahay
في البداية أود أن أقول أن الرئيس دونالد ترامب هو قائد جيد وال الولايات المتحدة تقدم لنا دعما سياسيا وعسكريا ونحن نريد أن ننخرط ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa inaan idhaahdo madaxweyne donald trump waa hogaamiye wanaagsan maraykanku wuxuu somalilan siiyaa taageero siyaasadeed iyo mid militari intaba waxaa kale oo aan rabnaa inaan la falgalno maraykanka si duulmaasiyadeed mid siyaasadeed iyo dhaqaalahaan intaba haddii aan la falgalno maraykanka waxaan awood u yeelan doonnaa inaan la hadalno maamulka maraykanka annagoo adeegsanayna marinada diblomaasiyadeed eena dhex mari kara سنكون قادرين على أن نتحدث إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الإدارة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية mar wax laga weydiiyey arrinta ku saabsan hadalkii trump ee ahaa in deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan la dejin doono shacabka khaza marka dhulkooda laga soo barakiciyo ayuu si maldahan uga jawaabay isagoo aanan beenin ama aanan rumayn arrinkaas waxay ahayd in maraykanka uu nagala tashado balse nagama talagelin haddii uu naga talagelin lahaana mowqifkeena ayaan caddayn lahayn ayuu yidhi ciro oo si munaafiqnimo leh uga jawaabayey su-aashii la weydiiyey maamulka ashaadaladirirka somalilan oo xiriir dhowla leh yahuudda iyo nasaarada ayaa la rumaysan yahay inuu aqbali doono wax walba oo uu soo bandhigo maamulka taraamba warar hore u soo baxay ayaa sheegayay in maamulka taraamba uu aqoonsi siin doono maamulka goonigoosadka ah ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa
warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh